kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiicaan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilkii naga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan hilibka waa soo gadnaa maasha allah markaan soo gadno umbakaaro ka keenno kadib waa la werwaraa waa la qalajiyaa kadibaa haddana dib loo jarjaraa kadibaa haddana biyaha iyo laga qalajiyaa oo la gursiiyaa kadibaa cusbadiisii wixiisa loo qiyaasaa waa yaasmiin maxamed oo ah hooye ka ganacsata oodka caamuuqmadda iyo sooyaalkedii nololeed aamine xirsi mooga oo ah hal abuure sidoo kalena ah gabadha ugu hantida badan haweenkeena tebintii soo saaristu waa anigoo hanaa maxmed farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhidheedka ee caynul caafiya cayununaaaska dadkeena cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaano rabi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'een caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeena cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsubyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaaksi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed isku soo laabad wanaagsan gordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysaanu la yeelanay yaasmiin maxamed oo ah hooye ka ganacsata oodkaca balse markan sooyaalkeedii nololeed aamine xirsi mooga oo ah hal abuure sidoo kalena ah gabadha ugu hantida badan haweenkeena toddobiiy labaatankii sebteembar kun sagaal boqol afariyo lixdankii ayay ku dhalatay bongama oo dhacda bariga dalka kenya aabaheed xirsi mooge iyo hooyadeed sahre xirsi cali waxay hore u deganaayeen miiga ka hor inta aysan u guurin kenya hooyadeed mar dambe waxay noqotay haweenay ganacsato caan ah laba gabdhood oo ay dhashay aamina ayaa kaga dhinteen shil baabuur aamine mooge waa hal abuure iyo ganacsade abtigeed aadan xirsi cali oo sideetameeyadii ka shaqayn jiray wasaaradda maaliyadda kenya ayaa aada ugu dhiiringelin jiray ganacsiga qoyskeeda ayaa ahaa labageyslo u dhexeeya kenya iyo uganda heerkeedii waxbarashada iyada iyo walaasheed habaryartood ayaa kula talisay inay ku biiraan dugsi lagu barto xisaabaadka dugsiga ayay ka barteen xirfadaha hal abuurnimada iyo xisaabaadka horumarkeedii ganacsi ay samaysay ganacsi hooyadeed laheyd ayay ka bilowday oo ahaa dukaan lagu iibin jiray masaamiirta iyo qalabka dhismaha xilligaas sagaal sana jir ayay ahayd aamine ayaa bilowday horumarinta ganacsiga qoyskeeda ballaarina ku samaysay iyada oo ku biirta ganacsiga hantida muguurtada ah dareensaneedna kalsooni maadaama hooyadeedii abtigeedba ay dhiirigelin jireen qoyskeeduna uu ahaa mid dhaqaalo ku fadhiya aamine ayaa ka samaysay uganda mashaariicyo maalgelin ahaa kuna kacay malaayiin doolarka mareykanka ah waxaana ugu caansan moolalka waaweyn oo laga dukaamaysto sida osis shopping moll nakumat moll iyo laburnam cortis apartments oo ay ka wada dhistay magaala madaxda uganda ee kambala waxaa kaloo ay ka ganacsataa shamiitada iyo qalabka dhismaha intaa waxaa usii dheer in aamine ay leedahay shirkad maalgashi ah oo la yidhaahdo horyaal investment holding company ganacsigeeda guulaystay waxa uu u horseeday inay ugu dambeyntii noqoto qofka labaad ee ugu maalqabeensan uguna hantida badan uganda aamine xirse ayaa ku guulaysatay inay waqooyiga uganda ka hirgeliso dhismaha atitax sagar factory limited oo ah warshad soo saarta sokorta qiimo dhan boqol iyo labaatan milyan ayay ku maalgelisay tirada shaqaalihii lagu bilaabay waxay ahaayeen kun iyo shan boqol waxaa kale oo ay leedahay guryo waaweyn iyo hoteello casri ah halabuurnimada iyo ganacsigeeda waxay u tahay haweenka qaaradda afrika gaar ahaan uganda iyo soomaaliya dhiirigelin iyo kudayasho iyadoo ay xusid mudan tahay in lix kun oo dumar ahi ay ka shaqeeyaan goobo ay shaqo abuur ugu sameysay sagaaliyo labaatankii agoosto labada kun iyo toddobiyo tobankii warsidaha forbis oo ka faallooda hantida iyo hantiilayaasha dunida ayaa soo daabacay shanta qof ee ugu hodansan soomaaliya aamine xirsi waa qofka keliya ee dumarka ka ah ee ku jiray liiskan waana qofka labaad ee ugu hantida badan dalka uganda abaalgudyadii ay heshay sanadkii labada kun iyo sideediyo tobankii madaxweyne yuweri museveni ayaa shahaado guddoonsiiyey uguna gartay in ay tahay haweeneyda ugu maalgashiga badan uganda sidoo kale madaxweynayaashii dalka kenya kibaki iyo uhuru kenyatta ayay ka heshay shahaadooyin iyo billado sanadkii labada kun iyo afariyo tobankii wargeyska the economic ee london ayaa u magacaabay haweeneyda ganacsatada ah ee sanadkaasi isla labada kun iyo afariyo tobankii waxay ka mid noqotay soddonka ganacsade ee hormuudka ka ah kobcinta dhaqaalaha ee qaaradda afrika waxayna abaalmarin u heshay biladda african economy builders grandi brice
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogta gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa matagga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix hagaag markaan aanu imaano falanqeynteenna ganacsiyada cusub ee dalkeena ka hirgelaya ayaa waayadan dambe noqday kuwa soo badanaya oo dhalin badan oo rag iyo dumarba leh ay ka furayaan gudaha dalkeenna marba hab ganacsi oo hor leh ayay dhagahaadu maqlayaan ama aad dhaayaha ka qaadaysaa taas oo loo arko inay tusaale ka tahay kobac iyo soo kabashada waddanka ka soo bidhaamaysa geesta kale curusyada ganacsi waxay horseedeen in qof weliba uu ku fikiro hal abuur ganacsi oo dalka ugub ku ah mid ka mid a dumarka soomaaliyeed ee ku sugan dalka ayaa dhowaan bilowday inay xirfad ay leedahay uga faa'iidayso bulshada iyadana ay u noqoto shaqo abuur ee u kaashato maaraynta nolosheeda waxa ay samaysaa oodka caama muuqmadda oodkac sida aan wada naqaan waa hilib si yaryar loo jarjaro kadibna lagu shiilo subag ama saliid hadba qofka midka uu doono waana waxyaabaha aan ku gaarka nahay soomaali ahaan oo inoo ah dhaqan soo jireen ah adeegsigiisa oo ilaaya hadda aan laga daalin waxaa bilaabatay in dhaqaale laga sameeyo iyada oo laga ganacsanayo yaasmiin maxamed muxsin ayaana ah gabar haal abuurkani karinta iyo habaynta oodkaca isku darsatay iyada oo u karisa qof waliba oo kasoo dalbada waxaan kula kulannay gurigeeda oo aan kala sheekaystay howsheedan ah ka ganacsiga samaynta oodkaca ugu horreyn waxaynala wadaagaysaa goorta ay ku dhalatay samaynta oodkaca ama muqmadda baaqi qaali aad iyo aadaan ugu dhawahay raadiyo himila soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada insha allah abaaye waxay ugu dhalatay adiga meelahaas aan qiyaasa insha allah maxaa kugu dhaliyey inaad ka ganacsato farsamada oodkac samaynta wallaahi abaayo anigaa maskaxdeeda ka maagay maadaama xirfad aan aqaano ee tahay oo yacni aan muddo ku fikirayay marka maalin uunbaan iskaga fikiray anigoo iska fadhiyo inaa macnaha barnaamijkan tijaabiyo maadaama social media aada oo soo caan baxay saas darteedaan isdhahay ama ugu faa'iidaysataa arrintaanayti oo tijaabisaa bal xirfadan aad taqaanid haddii aa ku guulaysatid iyo haddii aa ku guuldarraysatidbo marka aad iyo aad maasha allah markaan tijaabiyey oo aan fiiriyey arintiina way ii suurta gashay alxamdulilah shukr rabilcaalamiin ilaaha mahadda iska leh marka ka sukowna walaalkaya aad iyo aad iigu dhiirigeliyey oo i dhahay arintaas gal insha allah waa ku guuleysanaysaa waana ku guuleysta alxamdulilah yasmiin in aad sidan oodkacaad u samayso horta xageed markii hore ka baratay maasha allah aniga waxaan ka barta horta habareertay hooyaday la dhalatay yacni aada ii bari jirtay markaan yaraay marka waxay dhihi jirtay aad iyo aad maalin uunbay ku anfici doontaaye iska bara yacni oo yacni saasaan u bartay markaasayti kadibna maxay ahayd tooy anoo yaray ahayd kadib muddo badan aanan samaynin aad jirto kadib markaan ka arkay youtubeka iyo barnaamijyadaas iyo waxyaabahaas la suubinayo ay igu dhiiratay inaan sameeyo oo anigana aan tijaabiyo oon dadkaas aan ku daydo waa gartay bal sharaxaad inaga sii sida aad markaa u samayso ee aada u iibiso maasha allah horta hilibkaa samayna geel waaye inta badan hilib kalama samayno marka annaga kiilaa u yar waxaan samayno iyo wixii ka badanaa sameeyaa alxamdulilah kolley hadda marmar shaqada way iska socotaa marna way iska fadhiistaa marna way iska socotaa marka kiiladaasiti markaan sameyno dad qofkii naga soo dalbado markuu nalaga soo dalbado lee sameynaa inta ka horeysa ma sameyno hilibka waa soo gadnaa maasha allah markaan soo gadno unba kaara ka keenno kadib waa la werwaraa waa la qalajiyaa kadibaa hadana dib loo jarjaraa kadibaa hadana biyaha iyo laga qalajiyaa oo la gursiiyaa kadibaa cusbadiisii wixiisa loo qiyaasaa kadib aa saliid iyo subag iyo wixii lagu sameynayo lagu sameeyaa iyo carfiskiisii filfishoo kale sanjabiilka iyo waxyaabaha oo ku darnaa dheegyaraha heelka qorfaha intaasba looma kala reebto si yacni hilibkaas oona u halaabin oo qofkana muddo uu u hay karo tirada ugu yar ee aad inoo sheegtay waa kiilo ilaa iyo intee ayaad markaasi karisaan inta ugu badan maasha allah mar way jirto oo labaatan kiilo aan karino oo nalaga soo dalbada labaatan kiilo si yacni qof gobol u qaadanayo kale ama qof kenya u socda ama turki u socdaoo kale way jirtaa inta badan inta ugu yarna waxaa waaye shan kiilo aan sameynaa markay ugu yar tahay inta ugu yar inta ugu sii kasii yarna waxaa waaye marmar saddex kiilo afar kiilo laba kiilo marba si waaye saasaan u sameynaa dadka kaa iibsado yaa u badan ma rag mise dumar wallaahi maasha allah way iskugu jiraan aroosyadaa iskugu jiro maasha allah gabdhaha aroosyada way naga soo dalbadaa maasha allah maamooyinka kaleetoo xanuunsan dad xanuunsana iska jiro qofa wuxuu ku dhahaa yacni aabaheygaa jabsan ama awoowaheygaa saan eh hilibka noo sameey kalooradda macali kalooradda lacagteeda kusoo darsanaynaa noo sameey subaga gooniyaan u gadnaa annaga yacni hilibka markaan karino waa ka miirnaa subaga caagadan ku shubnaa laakiin qofkaas wuxuu ku leeyay oo kaleeto subagii yacni noo xisaabi subagiina noogu xisaabi hilibkii iyo subagii isku jin ha ahaadaan si yacni qofka macali subagii loo siiyo uu jaban yahay yacni saas darteeda dhalinyaro iyana way iskugu jiraan arday jaamacado dhigata iyo dad dhalinyarona way iskugu jiraan yar iyo weynba way iskugu jiraan aada iyo aad yaa kaa caawiya howshan qabashadeeda wallaahi qofna igama caabisa aniga keligeyga aa sameeyo anigaa doono marmarna qofaa ii keeno aan markaan hilibka dalbado macaamiilaan leenahay bakaaraan ku leenahay marka waxaa waaye marna wiilaa laygu soo dhiibaa marka aniga jaaniska hayna anaaba doonto oo lugaheyga ku doonto qarashaadka aad ku bixiso iyo dakhliga kaa soo gala miyay kala duwan yihiin haa waa kala duwan yihin marmar marmar faa-iidooyin badanaa laga helaa oo maasha allah oon la soo koobi karin marna waxaa waaye faa-iido maba kaa soo gelaysaba markii yacni la xisaabiyo gaaskii lagu karinayo kale iyo saliidii subagii dalabaadaa noo lagu keenaa asigana meelahaasaa noolaga keenaa marka ewelkii hore dhuxulaan ku kari jirna hadda gaasa ku karinaa marka maasha allah gaaskii iyo celcelis iyo caagadihii lagu shubayay iyo waxyaabahaasoo dhan qarashaa laga soo bixiyey trisboortiga lagu keenayo kaleeto asna qarash waaye marka markaan qiyaasno marmar faa'iidada waa iska fiican tahay marna waxba kaama soo gelayaanoo wixii ayagayaa isku go-ayo oo isku dhammaanayo dadka aad ka iibisaa halkee inta badana kaa soo raacaan ama ay kaala soo xiriiraan maasha allah horta aniga wiil walaalkeyga wuxuu ii suubiyey beej oo facebooka iiga dhex suubiyey inta badan beejka dadka maasha allah laag ii saaraan ay ii soo galaan inta kalena waxaawaa taleefanada caadiga iga soo wacaan oo gacanta oo caadiga iga soo wacaan inta badan laakiin facebookay igala soo xiriiraan marka dad weydiinayaa jiro dad rabaa jiro dadba si waaye saas waay marka marka aad eegto dadka kaa iibsanaya iyo suuqii maxaad kala kulantay ama marka aad howshan aad bilowday suuqa maxaad kala kulantay suuqa wallaahi marmar dhibaatooyin badanaa iska jiro hilibka mar waa la waayaa yacni waxaa laleeyahay geel iyo canshuurta laga qaadaa iyo waxyaabahaas mar gebigiisaaba la waaynaa hilibka mar waxaa laleeyahay waa qaali oo sidii hore ascaartii hore ma ahan haddeeruu ka qaalisan yahay marba si waaye iyo waxaa iska jira jaam aad u badan adigiioo shaqadii kuu taallo oo ku sugayso a qofkii a hilibka u dirsata ama adigii haddaa doonatid a wadadii kugu xirmaysaa dhibaatooyinkaasna waa iska jiraan alxamdulilah dhibaatooyinkaas laakiin waa marmar hadda sidii hore ma ahan alxamdulilah hilibkana si caadiya hadeertaan loo gadaa yaasmiin markaad eegto bilowgaagii aad suuqa soo galaysay iyo hadda oo aad macaamiil leedahay bal maxaa farqiga u dhexeeya markii horese aad bilaabaysa howshan aragti noocee ah ayaad markii hore ka filaysa ama aad isleheyd waad kala kulmaysaa waxaan isdhahay yacni aragtidaasayt waxaan isdhahay fikradeyda aheyd inaa yacni aan ku guuleysanaya rajadeyda aheyd cabsi badanna way ahays aad waa u cabsoonayay inkastoo dumar aan ahay aan iska cabsoonayay haddana waaba la qabsada maasha allah cabsidii oo dhan waa iga baaba'day aad iyo aadaan ula qabsaday sababtoo waxaa waaye maalin walba dad kale noocaa la kulmaysaa dadka dad fiican iyo dad xuna iskugu jiraan alxamdulilah laakiinse kolley waxa xun aniga ilaahay wooba iga fogeeyaba alxamdulilah dadka fiican unbaa hadda macaamiil ile oo markasta isoo wacaan yaasmiin intii aad ku guda jirto howshan ma jiraan waxyaabo adiga la yaab kugula noqday ee aad kala kulantay dadkii markaas kugu soo xirmaya ama macaamiilka kula ahaa aad iyo aad waa kala kulmay maasha allah gabar waxaa jirtay hilib turki u qaadaysay shan kiilo camal ay iga soo dalbatay marka gabadhii waxaa dhacday hilibkii markaan u kariyey aan u sameeyey oo juhdi badan aan u bixiyey xataa lacagtii waxay suubisa haafay dhiibtay haafkii kale xataa way aamini weysay oo kayaan dhahay dhib ma lahan kadib hilibkii markaan u kariyey oo caagii aan ugu shubay aan cagadihii ugu diyaariyey intayna qaadana waxay tiri waxaanayti ma dhamo shan kiilo kiilo ma dhamo caagadahan kiilo kiilada ku jirto ma dhamo waxaan iri abaayooy adigaba tijaabi caag gifti ina waa ku siina tijaabi hadda suuqa mar kari tijaabi kadib ayada hilibka maba kari taqaano gabar la socotay a hilibka kari taqaana kadibna way tijaabisay way karisay kadibna waxay igu tiri abaayo kaa kaa qaadnayaaba badnaybo ma fahantay inta badanna wiilka aan ka gatay hilibka wuxuu suubiyaa baruurta iyo waxyaabahaas iyo seedka woo ka bixiyaa markuu ka bixiya bedelkeeda hilib jiiroo kuridaa si yacni xaqadada woo iskaga ilaaliyo aqbadahaasna waa iska jiraan abaayo waana qanciya wallaahi aad iyo aad waa qanciya qofki wax sheegta waa qanciya dhiirigelintana waa iska jirtaa maasha allah dhalinyaro fara badan aad iyo aad wallahi facebook waxay usoo qoraan hore u soco yaasmiinay ha u joojinin hore u soco abaayo aad iyo aad amaastaa dhowr mara xataa wiilal intay naga qaateen intay isoo wacaan haddana markay hilibka ka dhamaaday kadib ama kalabar oo marayo waxay dhahan yaasmiinay gacanta ilaahay makaa gooya aad iyo aaday u fiican tahay maasha allah hilibkan weligayga ma arkin abaayo waa ku dhiirigelinaynaa hore u soco ha u joojinin anigana aad iyo aadaan ugu farxaa wallahi bilaa waa u duceeyaa xataa yaasmiin sidee hablo badan oo guryo joog ah uga faa'iidaysan karaan xirfadaha ay garanayaan iyagoo aan dibadda u bixin aad iyo aad qof dibadda waxay ugu baahan taha ma jirto hadday gacanteeda wax u taqaano warsambuus iyo bejiya ugu yar wallahi hadday taqaano maasha allah gacanteeda hadday micayso ee yacni si niyad waxaas u kariso ay aaminto inay waxaasayta u gadmaayaan dadkana kusoo shamuumayaan maasha allah way u gadmaysaa marka aniga waxaan dhihi lahay dumarka guryaha iska fadhiyo oo yacni aanan shaqada haynin xilligay ilmahooda iskoolada iyo ku maqan yihiin ha iska shaqaystaano wax allaali iyo waxay yaqaaneen sharqaan ha noqoto wax walbo sameeyaanay dhihi lahay aniga xataa doolshada ugu yar haddaa samaysiin oo maanta social media dhigtiin aad iyo aad waa nilaga gadanaya waana waana arki doontiin insha allah haddii aad inala wadaagto farsamooyinka ay gaarku u yihiin dumarka ee ay kula tahay in ay shaqo abuur u noqon karto shaqaabuur way u noqon kartaa farsamooyinka gacantaa jiro hadda youtubea soo baxay janaalo badanaa jiro maasha allah maxay ahda waxyaabo qurux badanaa jiro xataa cunto karinta dadaa jiro maasha allah meel dhanaa loo furaa xataa iskuula loo tagaa ani waxaan idhila iskuul xataa ha u tegina youtubeka ka fiirsada waxyaabahaaseta sharaxaada guriga oo kale wax walba oo sharaxaada waa samey kartiin isku daya insha allah aniga saasaan dhihi lahay adiga markii aada howshan bilaabaysay ka hor ma jiraan howlo kale oo aad hore usoo qabatay ama ka hor aada isku dayday ee aada istiri ka samey dhaqdhaqaaq maya ma jiraan been ma sheegay ma jiraan markaaseyta aniga wax ma isku dayin ilmo iyo waxyaabahaas ku mashquulsanaay alxamdulilaah hadeertaa markaa isiri alalehe jaanis fiicana haysata oo xilligan wax waa bilaabi kartaa aan isku dayay keliya laakiin ka hor ma aanan isku dayin maskaxdeeda xataa kuma soo dhicin hadda marka rajadaada maxay tahay ee howshan aada bilowday ee aada ku guda jirto ee adkacsamaynta ah heer intee leeg ayaad jeceshaha inaad ka gaarto heer fiicanaan ka rajaynayaa aada iyo aad hadda xaafadeydaan ku sameeyaa waxaan rajaynayaa inaan meel furto goobo aan furto oo yacni xarumo waaweyn aan furto ilaa gobolada ilaa dibadaha ilaa meel walba inaan gaarsiiyo oo shaqaale aan sameysto aan rajo weyn aan ka qabaa oo aada u fiican insha allah waa tahay yasmiin aadaad u mahadsan tahay ugu dambeyntii maxaad is leedahay hablaha dhiirigelin way u noqon kartaa waxaa jira hablo badan ama maamooyin badan oo guryaha joogo laakiin ku haminaya in suuqa ay shaqo taalo laakiin guriga dhexdiisa aan shaqo laga samayn karin kuwaasoo kale maxaad dhii lahayd ama aad ku boorinaysaa wallaahi aniga waxaan dhihi lahay si kasta maanta aad maalqabeen u tahay ama ciddaada lacag u leedahay amaba aad maanta maasha allah aad tahay oo iska dhaqan tahay waxaan ku qanacsanaha ani si kastoo hantiilo u ahay waxaan jeclaa lahay aniga sidii niyaddeeda ee jeceshahay yacni waxay niyaddeeda jeceshahay inaan dhididkayga xalaasha shaqaysto oo maxay ahayd toy horumar aan ka gaaro farxadayna kuu tahay tijaabiya xataa wax ad sameeya kadib farxaday kuu tahay adoo shaqadaasiti lama yaso xataa waxyaabaha yarkoo gacanta lagu tolaya xataa lama yaso shaqay kuu tahay sababtoo waa dhididkaada xalaasha eh adigoon lacagtaas fiirinaynin waxaa fiirisaa hamigaada iyo hiigsigaada iyo qalbigaada iyo farxadaada adiga farxad waxaa ka heli laheyd aa fiirihe saas fiiri insha allah saasaana ku dhihi lahay
waa beri hosbital cuduradii laga caajiso cagaarshowgu uu ka mid yahay dadkuna ay u caalwaayeen oo dawadooda ku cuslaatay haye isbitaal casriya iyo waa beri baa loo helay kumbiyuutarro caalamiyo ceynadooda lala cajabay cudurrada calooshiiyo beerka caadi u soo bandhigo cilladna aan qarin gartay waa beri hosbital baa ciideenna keeno casharoy codka lagu siiyey dhakhaatiir caarifiin ahoo cudurrada ay daweynayaan cilmigooda ku takhasusay bulshada dhexdeedana cisi ku lahoo bukaanada caawintooda marna aan ka caajisayn kow waa beri hosbitaal baa ku caanahoo cabdi oo codka lagu siiyey isbitaalka waa beri waa isbitaal casriya kaasoo loo gooni yeelay daaweynta cudurrada beerka iyo uurku jirta wuxuuna adeegsanayaa qalabkii ugu dambeeyey dhakhaatiirta isbitaalka ka howlgasha waxaa ka mid ah dhakhtarka cudurrada beerka iyo cagaarshowga dhakhtarka cudurrada dheefshiidka iyo gaaska dhakhtarka cudurrada guud iyo uurku jirta dhakhtarka cudurrada haweenka iyo taranka iyo dhakhtarka cudurrada maqaarka iyo timaha waa beri hosbitaal waxaad ka helaysaa kumbiyuutarka uurku jirta kumbiyuutarka beerka kumbiyuutarka wadnaha iskaanka beerka qaybta gargaarka degdega qaybta daryeelka maalinlaha ah qaybta bukaanjiifka iyo weliba qaybta tallaalka cagaarshowga waxaad kaloo isbitaalka ka helaysaa kaamirada caloosha iyo mindhicirada shaybaarka sheega heerarka cagaarshowga kaamirada babaasiirka iyo farmashi lagu keediyey dawooyin taya leh isbitaalku waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo buulixubay agagaarka filla baydhabo wixii faahfaahin intaadheeriya kala xidhiir eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo kow ama eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo labo halkudhegga isbitaalka waa beri waa caafimaadkaaga waa ammaanadeenna aad ayay u mahadsan tahay yaasmiin maxamed oo marti noogu ahayd barnaamijka inta barnaamijkan ku lacayn aan ku kulmi doonno waa hanaa maxamed oo idinle isma dhaafno